subax wanaagsan subax wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqal raad iyo xadaado idiin soo gaariba subax wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqal raad iyo xadaado idiin soo gaariba kusoo dhawaada barnaamijka falqiinta wararka oo subax walba hadaan quraacad maqashaan marka laga reeba subaxnimada jimcaha mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax arbaca taaridan ay ku aastaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada saaka barnaamijka falaqaynta wararka aad ku dhageysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay doorashooyinka galmudug iyo mudaxileedka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijka falaqaynta saaka idinkugu soo gudbi doonaa baaritaano ayaa saaka ka socda gudaha kismaayo kadib dil xalay sarkaal ka tirsan ciidanka boliiska lagu geystay gudaha kismaayo barnaamijka falaqaynta wararka ayaan xog ku saabsan idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibyaal soomaaliya ayaa ka qaybgalaysa shirka igad ee maanta ka furmi doona magaalada sababa ee caasimadda waddanka etoobiya waxaa lagu wada hadlayo ayaan barnaamijka falaqaynta wararka saakaad ku dhageysan doontiin saldhigii ciidanka militariga mareykanka ay ku leeyihiin dalka ciraaq ayaa markii la duqeeyey khasaare ayaana ka dhashay barnaamijka falaqaynta wararka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magacaabay agaasima ku-xigeenka villa soomaaliya barnaamijka falaqaynta wararka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa maamulka jubbaland waxay digniin u dirtay musharaxiinta madaxweynenimo ee jubbaland ee ku siququlaya kismaayo hadal ay jeesheen ayaan barnaamijkan falaqaynta wararka saaka aad ku maqli doontaan kulan looga hadlaya ammaanka soomaaliya waa ammaanka muqdisho ayaa lagu qabtay isla muqdisho qodobo kala duwan ayaana kasoo baxay barnaamijka falaqaynta wararka ayaa saakay inkugu soo gudbi doonaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya kulankooda caadiga ah ayay maanta ku yeelanayaan muqdisho waxayna kulankaas uga doodayaan maamulka maaliyadda waddanka faahfaahin ku saabsan ayaan falaqaynta wararka saakay aad ku maqli doontaan qodobada soo korra xubintii kalamaan ayaa soo kale barnaamijka ku dhageysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray in la socodsii doona anigoo xasana cumar axmed walhaam saxeefo ayaa barnaamijka farsamanaya waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka sanadalena saaxiibyaal kusoo dhada barnaamijka ee falaqiinta wararka aan ku bilowna ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay doorashooyinka ee galmudug iyo mudaxileedka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibshasiinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa war-saxaafeed ka soo saartay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda madaxweynenimo ee galmudug sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku baaqda shir dibsheshiineed oo lagu qabanayo bulshada ku nool deegaanada galmudug si loo xaliyo khilaafka madaxda galmudug islamakaas loo magacaabo guddi farsamo oo daadihiya qabashada shirkaasi marka laga soo tago war-saxaafeedka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa xusid mudan in weli uu jira khilaf u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelixaaf iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya sidoo kalena uu khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee galmudug war-saxaafeed ka soo baxay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa u qorna sidatan wasaaradda arrimaha gudaha ee dibshosiinta waxa ay gudanaysaa waajibaadka tustariga ah ee kaga aadan hirgelinta doorashooyinka ee baarlamaanka iyo madaxda galmudug waxa ay ku baaqaysaa madaxda galmudug doorashooyinkaas lagu qabto muddadii loo asteeyey si loo xaqiijiya hanaanka doorasho hufan kana turjumaysa dimuqraadiyadda hufnaan iyo tartan furan oo ay ku tilmaaman tahay galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshasiinta iyadoo garwaaqsan muhiimadda ay leedahay wada tashiyo midnimada bulshada deegaanada galmudug waxay ku baaqaysaa shir dibshasiineed oo isku yimaadaan dhammaan waxgaradka hogaanka galmudug si loo xaliyaa arrimaha galmudug loona magacaabo guddi farsamo oo daadihin doona qabshada shirkaasi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshasiinta oo tixgelinaysa mudaxilhaynta dastuurga ah ee madaxda galmudug oo ku eg afarta bisha julaay sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxay soo jeedinaysaa in sidooda ah loo wada shaqeeya dhamaystirka hanaanka dimuqraadiyadeed iyo doorasho ay ka qabsoonto ayna ku qabsoonto nabad iyo hufnaan ugu dambeyntii waxaa bogaadin mudan dadaalada wadajirka ah ee bulshada iyo hogaradka galmudug ay ku bixinayaan horumarka iyo xaqiijinta himilooyinka ku aadan galmudug oo noqoto meel horumar wanaagsan ay ku tallaabsanayso kula wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka falaqaynta wararka ayaa dhegeysanaysaa raadiyo cadaaduhu ayuuna idinka imaanay koox hubeysan ayaa xalay waxay isgala ka tirsan ciidanka booliiska ee jubbaland ay ku dileen bartamaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose sargaalkan ay waxaa lagu lagu dilay bar control oo ku sugnaa waxaana xilligan dalkaas uu socday waa dilka uu dhacay uu socday baaritaan askar tirsan ciidanka booliiska ay ku sameynayeen gaadiidka isticmaala wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada kismaayo goobtoogayaal ayaa warbaahinta raadiyo xadaada u sheegay in kooxda dilkaas geystay ay goobta ka baxsadeen iyadoo halkaasi baaritaan ay ka sameynayaan ciidamada ammaanka ee jubbaland dilkaas dalkaas waxa uu ku su-aaday xilli habeen ka hor xaafadda shaqaalaha ee gudaha kismaayo dil lagu geystay cabdiqaadir ibraahim xasan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool gudaha kismaayo dad badan ayaa walaac ka muujinaya dilalka kusoo kordhay kismaayo ee ah xarunta gobolka jubbada hoose dhan kale ciidamada ammaanka ayaa saaka waxay howlgallo baartana ay ka wadaan bartamaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose bartaankaas ayaa la sheegay loo galeeyahay sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa ee dadka dalalka qorshaysan ka firinaya gudaha magaalada caasimada ee jubbaland u ah kumaalgaarka ee kismaayo kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyo xadaadaha ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal ee kulanka lixdan iyo sideedaad ee wasiirada arrimaha dibadda ee wargalabeedka igaad ayaa la filaya inuu maanta oo arbacaha uu ka furmo caasimadda waddanka etoobiya ee addis ababa shirkaas oo ka qaybgeli doonaa wasiirra arrimaha dibadda lix waddan oo xubnaha ka ah igaad waxaa lagu garfayn doonaa xaaladaha haatan ka taagan dalalka suudaan iyo koonfurta waddanka suudaan dhinaca kale ee golaha filinta ururka midooda afrika ee ayuda ayaa la filaya in ay isna maanka khamiista ah ee soo socota kulan ay ku yeeshaan magaalada addisababa ee caasimada wadanka etoobiya kagana xajoo doonaan xaaladihii siyaasadeed ugu dambeeyay ee dalka suudaan golaha nabad iyo ammaanka ee urur galbeedka afrika ee b c loo soo gaabshay ayaa bilowgay bishan juun hakiyey xubnamadii dowladda suudan ee dhowaan dhaqdhaqaaqyada ururka midooda afrika ee ayuda hakankaasi ayaa waxaa dhaqan gelin doona waa dhaqan sii ahaan doonaan eh, tan iyo inta dalkaasi laga dhisayo dowlad kumeel gaar ah oo rayidkaasi ay hogaami doonaan barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal Eh, gantaal nuuciis uu ahaa kaytuusha ayaa la sheegay in lala beegsay saldhigga maraykanka ay ku leeyihiin magaalada musul waqooyiga ciraaq waana duqeyntii labaad oo lala beegsado wax ka yar afar iyo labaatan saacadood isbahaysiga milatariga maraykanka ee ku sugan dalka ciraaq iyo siriya waxay xaqiijiyeen in sadaxda dhexe ee xalay uu gantaal kusoo dhacay saldhigga tababaro ku yaala magaalada muusul ee dalka ciraaq balse aysan sheegin haddii wax ciidan ah lagu dilay weerarkaasi afhayeen u hadlay halgalka maraykanka ee dalka ciraaq waxa uu tilmaamay in duqeymo oo kale oo si toos aan ahayn bishan toddobiyo tobankeedii laha beegsadeen ay ku habsadeen meel ku dhow saldhigga kale oo ay maraykanka ku leeyihiin magaalada taji ee waddankaasi ciraaq duqeymahan ayaa yimid kadib markii milatariga ciraaq ay sheegeen in hal maalin oo ka hor in saddex xoobiye ay ku habsadeen saldhigga maraykanka taji ee ku yaala waqooyiga waddankaasi ciraaq caasimaddaasi baqdaad dhinaca kale madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu dowladda c- oo ciraaq uu- waa ciraaq uu ku tilmaamay argagixiso iyadoo ay sii kordhinayso xiisada u dhexaysa labada wadan kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaa degeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiibayaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay waxuu magacaabay agaasime ku-xigeenka ee madaxtooyada qaranka ee villa soomaaliya wareyti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka lagu magacaabo inuu noqdo mudane cabdulaahi sheekh cabdikariim yuusuf sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa eebe ugu baryey cabdulaahi sheekh inuu u fudeeya waajibadka shaqe ee looga egmaday madaxtooyada soomaaliya ee qaranka looga akrimiyo falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiibyaal qeybaha dhexe barnaamijkan waa iska soo gaarnay wasaaradda amniga ee jubbaland wasiirkeeda cabdinuur xasan cabdi oo la yaqaana jiran ayaa digay waxa uu dign waxa uu sheegay in dacaayado kala abuuraha waa lagu abuuray ciidamada jubbaland ee ku sugan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxa uu sheegay in musharaxiinta madaxweynaha jubbaland xilligan ololaha ka wadaa ay doonayaan in wax wax wanaaga aysan ka raadin balse ay aqbaleen inay ka fogeystaan ciidanka jubbaland ee ku sugan kismaayo isagoo sii hadlayay wasiirka wasaaradda amniga jubbaland waxa uu sheegay in qof walba uu musharax noqon karo madaxtinimo iyo xildhibaan jubbaland balse aan laga aqbalin in waddo qaldan madaxtinimada ay ku raadiyaan digninta ka soo baxay wasaaradda amniga jubbaland ayaa kusoo eedeysa xilli qaar ka musharaxiinta madaxweynaha jubbaland ay ku eedeeyeen dhalina u jeediyeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxmed madoobe
marka waxaa barabagandadoo laga shaqaynayo oo laga hadlaayo in la iska daayo xumaanta in la joojiyo in qof kastoo wax raadinayo waddo sax ah oo wanaaga uu ku raadiyo dadka musharaxiinta ah oo reer jubbaland waxaan leenahay soo dhawaada waa soo dhaweynaynaa waxaan bay u yeesheen inuu qofku ama xildhibaan u tartamo ama madaxweyne u tartamo xaq buuna u leeyahay waa qof muwaadin oo reer jubbaland ah hadduu shalay mas-uuliyad hayay iyo hadduusan hayninba hadduu soddon sano dalka ka maqnaa oo qurbaha ku maqnaa oo asagoo halkiisu jooga han uu yeeshay uu xildhibaan ku noqdo ama madaxweyne ku noqdo waa soo dhaweynaynaa hadduu dalka sii joogo oo mas-uuliyad uu ka haya ama uuna ka haynin oo haddana uu han yeeshay waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaad ka shaq waxaad ku fikirtaa waxa aad hankeeda yeelatay iyo shacabka aad rabtid inaad maamushid iyo ciidamada aad rabtid inay kula shaqeeyaan cadaawad ha ka abuuranin ciidamadannadu argagixiso ma ahan dadka ma laayaan shacabkooda waa u adeegaan shaqadooda waa yaqaanaan cadowgooda waa shabaab qof kasta oo mas-uul ah oo yimaado waa madaxdoodii waa mas-uulkoodii ciidankaada ha caayin aad rabto inaad madaxda u noqoto ama xildhibaan aa u noqotid ama madaxweyne aa u noqotid sidoo kale shacabka soomaaliyeed oo reer jubbaland oo soddon sano soomaaliya aad garan kartaan noocyadii iskugu dhacday iyo waxyaalihii lasoo maray iyo xumaantii laga soo shaqeeyey oo hadda waddo nabadeed iyo tu dowladnimo cagta saaray oo loo baahan yahay meesha ay taagan tahay in laga sii dhaqaajiyo xumaan ha ku abuurin oo ayaka qaba ilaha ka dhigin oo ayaka ha isku dirin wanaag ka shaqee qof qof waa taageeri karaa mid mid kale waa taageeri karaa bini-aadanka ilaahay iyo sunnada ilaahayba ka mid ma ahan in hal meel ummaddu ay raacdo laakiin waxaan rabnaa ayada oo ana aan cabdi kula wanaagsanad leenahay barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiga cadaaduha ayuuna idinka imaanaya saaxiibiye magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa xalayay mar kale ka qabsoomay kulan lagu hadlayay ammaanka caasimadda waxaana ka qaybgalayay mas-uuliyiin ugu sarreysa maamulka gobolka banaadir saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed kulankaas uu shirgudoominaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqaca caasimadda soomaaliya ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yusuf waxaa ka qaybgalayay guddi ku-xinka dhanka ammaanka siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo saraakiil kale kulankaas ayaa waxaa diiradda lagu saaray dardargelinta ammaanka magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo si weyn lagula afgurufeeyay si loo xoojin lahaa sugidda amniga muqdisho oo marka qaarkood falal amni darro ay ka dhacaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yarisu ayaa mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka faray in la xoojiyo sugidda ammaanka islamarkaasna ciidamada ay kordhiyaan howlgallada ay ka wadaan degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho muddooyin ku dambeeyey waxaa magaalada caasimada muqdisho ka dhacaya kulamo looga hadlaya ammaanka ha yeeshee marka qaar dhacaan falal la duka ammaanka iyo qarax khasaare baystan ka dhacaan gudaha magaalada caasimada muqdisho kulan wanaagsan leenahay qayb ugu dambeeya barnaamijka falaqeynta wararka ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta arbacaa baartaan taagdana ku beegan tahay sagaal tobanka bisha lixaad ee jun waxay xaruntooda ay ku yeelanayeen kulankood caadiga ahaa ee kala fadhishanaad ajendaha kulankaasi ayuu yahay akhrinta saddexaad ee hidishirciyeedka maamulka maaliyadda waxaana kulan goobjoog ka noqon doona xubno ka socda wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa xalay lagu wargeliyo inuu jiro maanta kulanka golaha shacabka islamarkaasna looga baahan yahay inay soo xaadiraan waqtiga dhammaantoodna ay wada ilaaliyaan kulanka ugu dambeeya isniinta ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ahaa akhrinta koowaad waxaayna marsiiyeen wax ka beddelka sharciga iibka qaranka iyadoo xildhibaanada sidoo kale loo qeybiyo sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka maqso maasuqa xildhibaanada golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa intaa lagu guda jiray kalifadhiya shanaad waxaay weli horyaalla ajendayaal dhowr ah oo la doonaya in ay inta kalifadhigaas ay ku jiraan ay meelmariyaan barnaamijka falaqeynta warka ayaad degeysanaysaan qayb ugu dambeya barnaamijka ayaa isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aadku xiisaha badneed ee kalamaan dowlad dhexe oo sal adag oo aadna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana ma- qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ikhyaaray maanta geeri muruga lahaan maqlay abwaankii soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi ciise singub waa dhintay odhana waxaa loo yidhi bashar weliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maayee allow buddiisa u nuuri
abwaansankub wuxuu yidhi hadda ka hor aroos loo masxaradiye meyd lagu baroortaa muska reerka wadayaal isla maalin gelinkeed waa maadays adduunyadu dadkuna waa matalaya warnimayow abwaansawgub asagoo nool dad badan baa waa dhintay dhihi jiray qofnana ajashiisa kama hormaro kamana tabamaro maantayna qadartii rabbi u timid abwaanka ee allaha u naxariisto war dadkii beenta sheegi jiray weli waa wadaan qaaraa waxay leeyihiin abwaanka etoobiya loo gacan geliyo oo dishay abwaan guuraa ugu dambeeyey abwaan arko wuxuu yidhi waxaan isla joognay cimrada sacuudigaan isla joognay cisbitaalka milig facad ayaa la geeyey intuu xanuunsaday lug laga haya waxay yidhahdeen sokortaa ku kaxsanoo qalliin kuma samayn karno kadibna waxaa la keenay magaalada cabdisababa oo qalliin looga sameeyey kadibna halkaas ayuu ku xijaabtoo qadartiisii ku dhammaatay marka allaha u naxariiso dadkuna beenta ha iska dhaafaano
oo hadda nimayow asagoo abwaanka sokortii ku kacsan tahay ama adisababo lagu qalay war abwaansangub allah u naxariistee suugaantiisu soomaali inta dhaaftay ayuu afrika ku difaacayey waxaan xasuustaa heestii silsiladda ahaydoo afarta fannaan qaadaysay ee afrikay sideennaba sacbaan xoololeennaha la yidhaahda sacardiid afartan iyo siddeednaa sinsamani ku taalloo caanuhu ay sunsumayaan marka dhaxal badan ayuu abwaanku allaha u naxariistee afrika uga tegey war aana hele heesta magoradaaso may bahaytay sidan waa naqaana sidanna waan u garanaa hadday gacan tusaan tahay sirbay cirib ku leedahay war adag ayaa ku baray war sidaa ma ahana waxay ahayd sinaantu waa dhab taadaashu waa run haddaad samirka aragteen waxba inaannu soo sidin qarniguna sargooyada labaatan uu ku siman yahay mayduseefta maashaan war sidaas maahana naga dhegaysta heesta mataqaaniine waxay ahayd ninkuu siray wax kuu sheeg ninkuu siiyey kuu fahan ninkuu sugay gar kuu dhigay nin sarbeebay kaa qari war sidaas ma ahayn heestaanu ma taqaanide waxay ahayd hadba laba sokeeyaa saaxiiboo walaalaa laysku soo diraya marka laba saf loo go'o soo qayshada ladagihii sori waynu kacaynaa silic iyo dhibkiineesiintu way dhammaatee sawaariikhda naga gadaa saha loo yidhaahdaa waa sidaa ujeeddadu ilaah aan lagu cayuumin cod wanaagsana warwar iyo dhammaantiis suugaanta sangub lama koobi karee allah ha u naxariisto warwar iyo dhammaantiis ninna meydka kama dhuuman karo kamana dheeraan qofku dhaxalka uu reebayaa la isku dhaamaa dhaqankeenna soomaalidiiyo dhihiddii suugaanta sangub hadduu ka dhintay dheelli baa galay war war ma haysaan madaxweynihii masar maxamed mursi shalay ayaa maxkamad la soo taagay dacwadoo socda ayaa xanuun ku soo booday isbitaalka marka la geeyena waa xijaabto waa naf baxay madaxweyne la doorto u ahaa dulmina waa ku xiraa muddana dacwo ayaa ku socotay marka sokorta ayaa ku kacdaa la yidhi war dadka damiir kale oo caalamka jooga xabsiga madaxweyne mursi jirdul buu ka dhigan yahay dheheen marka in la dilay baa cad urdugaanna waa sheegay anna waan la qabaa war madaxweyne mursi shala ma dhiman markii siisi xafiiska soo fadhiistay buu dhintay ma qofaan dhiman baa la dhaxlaa war geerada haga unodhomana sugaasa laakiin madaxweyne mursi miidshaynaad wal dulmiye ehelshayna mayba sheegana ino dhandiidi ino yokaduugadan meyluiska dhaladi madaxweynaha masar ee afgembiga ku haysta wuxuu diiday xataa in aas qaran loo sameeyo war waxaa la yidhi mursi dhibkii waa daayey waana ka raaxaystay dhibaata siisiyay sugaysaa baa layidhi war dowladaha islaamka ee dunida ka jira geerida mursi waxaa ka tacsiyey qatar iyo turkiga bisa war dulmuguman fiirsada unii bahata ka taasiyoyne mayninka darwaytininyow war waxaa la yidhi carabtu carabkii ay ku sheegi lahaayeen waxaa jira maraykanaa ka goostay war madaxweyne farmaajo abwansagub waa u tacsiyey masarna madaxdaa kaloo carabtu kala midiya war waxaan kaloo anigu aad uga xumaaday madaxweynihii hore suudaan cumar xasan albashiir oo maxkamad la soo taagay marka dalkiioo weli kacsan oo dad mudaharaadaya la dilaya maalin kasta in madaxweyne soddon sano soo shaqaynayo oo oday tacbaana ah lagu mashquulo waa si kala doon war waxaanu aad uga xumaaday nabadoonka xalak ismaayo lagu dilay weliba maanta baarlamaankii oo ka hadalna waxay dhaheen waa ka xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa war nabadoonka axmed madoobe wuxuu yidhi shabaab baa dilay dad shabaab dilaana nuguma cusba war dadka qaar waxay leeyihiin odayga odaygaa ku tegey war maanta geeridaas mid ka xun ayaan maqlay deegaanka weydow bati qooqan ayaa nin ku dilaa la yidhi awal geelisi maxaa looga soo wada hadduu qooqnaa war ninka geela in la qalaa la rabay asaga dad qale war ka kaase wariyaaga sheegayo inay waryi kale iswarleeyinhasiin sheega ay dhegans guursada maerey ribaadi ribaadi oo naagaha shalay soo dhuntay anug nin ahna waa wadatay kulaha waan baafinayaa
waraadeena war ma haysaane madaxweyne muuse biixi dhimadayninyow war naga aamu afka lagugu dhufaye maanta khudbad la yaab leh ayuu dhinac walba u jeediyey war aqoonsi muku hela wararna dhexboodna joog waxaanuu yidhi puntland iyo somalilan toona dagaalkama dhexeeyo dhibaatadana waxa wadaa waa dadka deggan sool iyo sanaag markaa waxaan kula tilinayaa buu yidhi doc inay iskugu baydhaan ooy malmaluuqa daayaan war waxaan maqli jiray ma degana warkaagu yee bal docoon isugu bayd wixii kuugu daran sheeg hallagaa daweeye miyiri nacam nacam warwar ma haysaane somalilan laba tiifi ayay albaabada iskugu dhufatay ciddii war ka sheegtana xabsiga ayaa yaqaan baadar ciddii si xun wax u sheegtaa jeelka ayay liinta ku cabbaysaa war horta liinta muuse ma liin macaan baa mise waa liin dhanaan waar hargaysa tag oo cirka eeg adaa dhadhamin doonee war dagaalkii facebooka injineer yariis oo xildhibaan fiqi dib uu qarxay ciidamadan waa is hor fadhiyaan war dhul ma kala qabsadeen war madaafiic iyo olbaara xalay isdhaafsadeen war dhimasho iyo dhaawac khasaaruu intuu dhan yahay wasaaradda caafimaadka imo weli wax war kama soo bixin war ma waalantihiin facebook miya wax dhaawacoo wax dila wariya facebookan yaraashatoy dalka dhongalka maamulo haye war guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle facebooku baarlamaanka ku kala diray hal boostiya fasaxa miyuu soo dhigay ayagoo dhammi farendhisay la ahaayeen war beledweyne war maxaad ka haysaan arrintii adkaatay madaxweyne waara iyo dabageed ugaaskii dhankee la jiraa war gudiyadii faraha badnaayoo la isaga daba diray inay soo xalliyaan arrinta beledweyne aawe war gudigaas jenaraal bashiir goobi hogaamii ka hay usun maybale ka sheegay dibadda dibadda xaladhalay dhaliilaha haddaan maanta lagu dhaafin dhufays qurana dhuuncastiyo hubkiyo kaydka soo dhiganin dhulkiinnana u dhiman horarka waa layska dhiciyaaye dhaqaalaha ku jira iyo dalkaba waa la dhacaya warlanyaw haliya dhaladi baleta ama hubkaasan dhiibtan warnimada waxaa la yidhi qof dhulkiisi lagu haysto waa dhidhibsanaadaaye dhimashiyo wuxuu qaayibaa dhaawac iyo taahe iyo dhagarka gaashaamashiyo dhiidhi xoog badane soomaalida sedheel bay la tahay dhiiladaa culuse ma kenyaati baa dhalay xaggay weli u dhoofaane warnimada waxaa la yidhi adduun waa isbedelaayo oo isku biir kala biir iyo hadameelubayood iyo boqool buu ku jiraa waana baabad u gaaroo hadba xaajo bilow iyo bog horlaa la arkaa waxta soo badanaya baraf caanalamuudiyo beriis shaaho ekaadiyo barax reera lushan oo boqboqood layidhahdo burcadkiisi la waayey balaayaana ka taagan intaansan ku soo koobayaanan sii badine war gawdhan gabayka niinku ku dheelay magoradaasa yaka dhumi haytay waryaa gabaga ha afla gaadayn waryaa kadayma hayo kadayma hayo waan ka dhiidhinayna arrintaas
war joojiya joojiya dagaal war dagaalka joojiya war dagaalka joojiya maslaxada la idin siiye xabadda naga daaya
way maasiiheen saxaabada xudunta kalamaan gudaha intaasi ku dhihin barnaamijka falaqaynta wararka osaaka oo soo saaray la socodsi anigu xasana saaxiibka cumar axmed marxam saxiifa oo barnaamijka farsameynaya tan intaan barnaamijkan dib dab u kulmi doonaan nabada hada saaxiibayaal
halkiyay ka jebiyeen baan anna heerkii isku heyreen halkiyay ka jebiyeen baan anna heelkii isku heyreen kala harimayne ugubso ugubso harimayne waxubso cadalkaygana qabso